Maamulka gobolka Banaadir ayaa dib u bilaabay dhismaha laamiga weyn ee isku xira wadada Dabka iyo isgoyska Bakaaraha, kaasi oo shaqadiisa markii hore loo joojiyay duruufo maaliyadeed. Jidkan ayaa loo dhisi doonaa si casri ah, waxaana la saari doonaa buundo loogu talagalay inay maareyso biyihii saameyn jiray wadadan. Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa ka hadlay dhismaha laamigan.
Wuxuu jidkaanu yeelan doonaa buundo loogu talagalay biyaha ku imaanaya jidkan, halkan wartii cagadhiiga ka xigta, halkanna wartii siigaale. Marka biyaha halkan ku yimaada jidkan wartaanay geli jireen. Marka biyahaasu xataa laamiga sidiisa u jebin buundo yar oo biyahaasu ay si tartiiba ay ugu leexan doonaana loo samayn doonaa oo si casriya u dhisan oo la bilaabo oo berriba si rasmiya jidkan uu u bilowdo asagoo weliba si casriya loo dhisi doono oo injineeradii dowladda hoose iyo shirkaddii kambanigii qaata inuu dhiso intaba ee, hawl xoog badan laga qaban doono Ee, lacagtiisiina hadda qayb horumaris loo dhiibay oo maaragtay ee, ay ku bilaabi doonaan shirkaddu Ee, dabcan sidii mas-uuliyiintii iga horreyda ay ka hadashay jidkan muddo sannad ka hore ayaa la dhagax dhigay dabcan waxayna ahayd markii la dhagax dhigo inuu horay ka bilowdo laakiin sida dabiiciga ama sidaan ognahay duruufo ayaa iska imaan kara ama ha noqoto duruufo dhaqaale ama ha noqoto duruuf maaragtay sidii loogu talagalay markii hore inay wax u bilaaban waayeene dabcan waxayna xaqiiqatan ay ahayd duruuf maaliyadeed ayaa timid oo ahayd dowladda hoose ayaa jidkan la rabay inay maalgelido marka dee dowladdii ho- hoose mushaaray soo dhaafi weyd marka duruuftaas ayaa timid horay waa u dhaqaaqi waaye jidkan Een, maantay ayaa mar kale la rabaa in la derdergeliyo dhagax dhig maahan maadaama horey loo dhagax dhiga waxaa la rabaa in la derdergeliyo hadda oo la bilaabo oo berriba si rasmiya jidkan uu u bilowdo asagoo weliba si casriya loo dhisi doono oo injineeradii dowladda hoose iyo shirkaddii kambanigii qaata inuu dhiso intaba ee, hawl xoog badan laga qaban doono Ee, lacagtiisiina hadda qayb horumaris loo dhiibay oo maaragtay ee, ay ku bilaabi doonaan shirkaddu wuxuu jidkaanu yeelan doonaa buundo loogu talagalay biyaha ku imaanaya jidkan halkan wartii cagadhiiga ka xigta halkanna wartii siigaale marka biyaha halkan ku yimaada jidkan wartaanay geli jireen marka biyahaasu xataa laamiga sidiisa u jebin buundo yar oo biyahaasu ay si tartiiba ay ugu leexan doonaana loo samayn doonaa oo si casriya u dhisan jidkaanu marka wuu bilaaban doonaa wuxuu bilaaban doonaa berri ayuu bilaaban doonaa si rasmiya u bilaaban doonaa Ee, dibna uma dhici doona hadduu ilaahay yidhaahdo Ee, waqti loogu talagaluu leeyahay oo uu soo gebangaboobi doono dabcan waa dareensantihiin jidkan waa jid halbowle ah wuxuu isku xiraa isgoyska ee, s- bakaaro iyo isgoyska maaragtay dabka ayuu isku xiraa waa waddo halbowle ah oo aada muhiim u ah Dhismaha laamigan ayaa muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha, waxaana la soo gabagabayn doonaa waqti kooban dayactirkiisa.